tababar kun waa uu sahaaye keenka hory oo langowda bulshada soomaaliyeed ee ka nool magaalada kismaayo kaasoo hayeeko bulshada laka tababaraay muhiimada caafimaadka dhimarka maadaama jaraan dad badan oo la jiran dhimarka waana yoo la noolin shacabka antiskala inta caafimaad ka qabta iyo weliba la baray sadaanka fayle lanla tacaalo karo dadka la xanuunsan dhimarka tababarkun yawayba haqaaban qabaday hay-adda ifting iyo oona aan ku tirigalay in wacyigelinta bulshada korlankagaada sida daryeel faylalan sii lahaya dadka lijiran dhimarka islamarkaasna naniinku sii dorna waxaana kumid a macalimiinta ku dareertii hay-adda hagaaban gaabadi tababarkun ee ifting yawaybayo ku hadalina ulijeedka tababarkun lankagobadi waxaana kumid a bulshada magaalada kismaayo guud ahaanba sida io kalcadasiya degmada kismaayo dadka kuma baraajuusanayn dadka wacyigelin tooska may haysanin marka waxaa keentay inaan dadka horta aan gaarsiino fahamka iyo kala caadada guud ay ka qabaan aysana dadka iyo kale xaafadaha nanlool ayakana iy ka wacyigelin karaan iyo kale dadka guryaha kasoo saari karaan maskaxda iyo qaybta dhimarkan dadka stress ku dhacay dadka walbahaarka haya ee caawin karaa hadhowta marka cashirada la baro dib ayaka oo faa'iideyn karaan dhibaatada iska badan tahay dhibaatada waxaa ka mid ah inay bulshada rayidka aysan horta dadka waxaa jira xaafadaha iskaga nool badanaa waxaa keeni kara qofka inuu shaqo la-aan u yahay way keeni kartaa qofka faamiligeeda kala tagay iyo kala caadi reerka kala burbura kala tagay way keeni kartaa qofka inuu iyo kala caadi iska yahay qof asilooteeda asagan iyo kala caadi aan guriga kasoo bixinin oo bulshada ku dhex dhaqin oo keliis keliya socod iska asan way keeni kartaa marka dadka asaga ah inay wacyigelin la siiyo dadkay soo dhex galaan laga dhaadhiciyo inuu qofkan wax qabsan karo inuu shaqaysan karo inuu asaga qofkan heerkii u gaaro kan walaalkii asan u gaaro asaga gaari karo dulqaad iyo samir uu ku gaari karo laga dhaadhiciyo
sida sida loogu wacyigelin lahaa bulshada xanuunka dhimirka ku dhaca iyo social economiga waxyaabaha dhaqaalaha kuxil xiriira waxyaaba ku saabsan baahida keenta ee hay-ada iftin fursad u siisa bulshada inay u qabato trainingka waxay tahay dadka in loogu wacyigeliyo mental healthiga waayo waxaa jiro dad oo la dhiban xanuunka dhimirka ah siday u caawin lahaayeen ugu naxariisan lahaayeen u ogaan lahaayeen xanuunkuu qofkan qabo hadduu la talin u baahan yahana ay talo siin lahaayeen hadduu xanuunkiisana saa'id yahana xarumaha caafimaadka ay ugu caawin lahaayeen inay geeyaan xanuunkan horta dhimirka ah waa xanuun horta qofka hadduu maskaxdiisa fresh tahay bulshadana wuxuu u gudbin karaa bulshada wuxuu u tari karaa laakiin qofka haddii maskaxda laga haysto wax oo dadka uu la qaybsan kara ma leh laakiin waxaa loo baahan yahay qofka maskaxdiisa dee caafimaad qabto bulshada wax badan u gudbin karaa laakiin qof caafimaad qabo unbaa bulshada wax u qaban kara naftiisana wax u qaban kara tokumida bilaanta ku qaybgala tababarka ayaa waybaya ku hadale walaya tababarku ku fayidi yoona ballanqaaday in walyaabogiyo baratii bulshadii adeersii doonta in aan meel isugu geeyo oon qaarna kii maskaxdiisa ay aada u waalnayna aan wax u sheega kii kalena bulshada dhan aan u kulmiyo oo bal aan dejiyo oo aan dadkii aan kala qayb galo oon bulshadeeda kula noqdo dadkii markii ay dhacday burburka u dhacayo xaaladii la galay dadkii dhan maskaxdooda way khafiiftay way isla hadleen way maskaxiinayba ay caadi culays u galeen hadda bal in yaryaraan usoo fahmaynaa idinkaaba noo imaaday dadkii waalnaayo inay sa yaraan doonaan anigana wacyigelin aad noo diri doontaan aad baan ugu rajoweynaa waxaan kula noqonaa wax badan waxaan ka kororsaday dadka miirka aada looga haayo oo maskaxiyan laga haayo iyo kan bulshada la dhaqmaaya oona maskaxda laga haaya in aan kala bixin doono oo gooni u kala wareysan doono oo wixii daawadooda aan la sheekaysan doono oo caafimaadkooda aan ku dadaali doono tababarkun yakooya hilo magaalooyinka gobolada iyo iitaanka badada hayaan dadka la jiran cudarada kadhiw dhimarka